bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahay oo meel walba aad ku sugan tihiin waa maalin talaadaha taariikhdu ay ku aastaysan tahay soddonka bisha seteembar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay tilmaamayaan ilaa iyo afar ruux oo al-shabaab ay ku eedeeyeen inay yihiin jawaasiis la shaqaysa ciidamada ammaanka ee sirdoonka dalka soomaaliya in magaaladaasi lagu qaarajiyey sida al-shabaab ay ku warameen wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in afarta dhalinyarada ah ee lagu dilay magaalada baraawe da-dooda ay u dhexaysay siddeed iyo labaatan ilaa iyo siddeed iyo toban sano waxaana la tilmaamaya al-shabaab inay ku eedeeyeen laba ka mid a inay ka tirsanayeen ciidamada sirdoonka dalka soomaaliya halka labada kalena ay ahaayeen sida ay tilmaameen kuwa caawinayay ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa nabad sugidda qaranka soomaaliya jawaasiisna u ahaa sida hadalka ay u dhigeen al-shabaab afarta ruux oo lagu toogtay goob fagaara ah oo ayna ka qayb galeen toogashadooda dad aada u fara badan oo si qasab ah looga soo waday guryahooda ayaa la tilmaamay inay noqonayso kuwa muddooyinkii lasoo dhaafay ka jiray deegaanadaasi toddobaadkii hore bartamihiis ayay ahayd markii al-shabaab islaan da-ah ay ku direen gudaha degmadaasi taasoo ay ku eedeeyeen inay u dhaxday ilaa iyo afar nin waxaana lagu dilay islaantaasi bartamaha magaalada iyadoona dilkeeda ay u adeegsadeen ururka al-shabaab dhagxaan islaantaasi nafta looga qaaday sheekh maxamed oo ka mid ah mashaayikhda iyagu inta badani ka hadasha falalka al-shabaab ay u geystaan dadka rayidka ah ayaa waxaa uu tilmaamay ama isbarbardhig uu ku sameeyey xukunada al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya qaar gaar ahaan hay-adda hay-adaha ammaanka ee dowladda dadka ay gacanta kusoo dhigaan ee lasoo taaga maxkamadaha iyo kuwa al-shabaab iyagu inta badan ay ku xukumaan dilalka qorshaysan waxa uuna tilmaamay in labada dhinac ay si aad ah u kala duwan yihiin inkastoo uu sheegay in al-shabaab dhankooda aysan helin dadka wax isdifaaca wallahi halkan horta warkooda lama qaban karo maxaa yeele qofku waxaa loo baahan yahay xuduud iyo inuu ilaalinayo diinta islaamka nimankaas niman xag jiriin oon islaamka raad ku lahayn waaye waa niman oo qofkay rabaan o iskaga dhagaan iska dilaya waa niman waxay iyaga maskaxdooda kusoo dhacda iska samaynaya waa niman ku shaqaynaya tender oo jawaasiista caalamiga ah ay ku shaqeeyaan oo k g b da iyo wixisheegaadi waxay ku shaqayn jireen ay ku shaqeeyaan marka dadka ay dilayaan calaa kulli xaalin uma cuskadaan wax diin islaam ah ama qawaaniinta xataa u degsan ma intaba ma u cuskadaan marka dad soomaaliyeed ay dileen ayaan u arkaa maa hadda wax kaloo ka duwan maaha dadka inay dilaan ayagaa u samaysay hay-adaha soorka dawladdu waxay uga duwan yihiin kuwa hay-ado kala duwan ayaa soo qabta sidii ciidanka booliiska soomaaliyeed oo c i d day soo maraan haddana hay-adka madax banaan oo garsoor ayaa loo geeyaa kuwa kale oo nabad sugidda saasaan umalayna ayagana inay yihiin marka iyaga ninbaa soo qabanaya ninka soo qabta ayaana xukumaya si ayaana ku fulinaya wax oo ma lagu kalsoonaa karo haba yaraadee maba jiraan madaxweynaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa habeennimadii xalayaha waxa uu ka qayb galay munaasabad ka dhacday xarunta gobolka banaadir ee degmada hilwaa iyadoona ammaanka magaalada muqdisho xalay si aada loo adkeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad lagu maamuusayay ama lagu soo bandhigayay waxqabadka maamulka gobolka banaadir waxauna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya oo munaasabadaasi ka hadlay khudbadna ka jeediyey ka hadlay xaaladda ammaan ee magaalada muqdisho gaar ahaan tan degmada hirwaa oo muddooyinkii lasoo dhaafay ahayd mid si aad ah looga baqayay balse haatan xilliyada habeenka u muuqanaysa mid kasoo yara hagaagayso marxaladii ay ku sugnaaday bilo ka hor madaxweynaha soomaaliya ka hor tegitaankiisii degmada hirwaa ayaa gebi ahaanba waxaa la xiray wadooyinka gala degmadaasi gaar ahaan degmooyinka shibis yaaqshid iyo sidoo kale boondheere iyadoona ciidamo aada u fara badan oo ka tirsan kuwa ammaanka lagu daadiyay deegaanadaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa shacabkii ka qayb galay munaasabadda habeenkii xaliyaha ka dhacday degmada hirwaa waxa uu kaga baaqay ama ka codsaday inay ka shaqeeyaan ammaanka ayna ka warhayaan cidda ay guryaha ka kiraynayaan iyo sidoo kale kuwa soo degayo waxa uuna tilmaamay cid allaalay ciddii ay ka shakiyaan inay ku wargeliyaan laamaha booliska ee ka agdhow habeeno badan badan badan badan oo magaalada muqdisho waxaa soo maray meeshaan nalna aanu ka iftiimaynin rajana aan laga qabin intaanoo qof iyo inu dhoweyna isugu timaado meeshaan la joogo iska daa daafaha magaalada iyo ganacyada ka iska daa halkaanoo hadda magaalada bartamaheeda meelaha lagu tilmaamo ah habeeno badanoo sidaasaa soo martay alxamdulilaah caawa meeshaana joogtaa habeenada ka dambeena way kasii hagaagi doontaa gobolka banaadir maanta waa qaangaaray awooddiisu waa buuxsantay dowladda federaalka waa garab taagan tahay soomaalida oo dhammaa garab taagan waajibka laga raba koow waa intaasaa iska ogaadeen dadka u shaqeeyo maamulka gobolka banaadir iyo muxuu dowladda hoose muqdisho waxaa laga raba waxay tahay magaaladan inay u abtiriyaanaa laga rabaa haddii aynan gaarin hal meel ah xaajadu waynagu adkaanay meeshaasi waa maxay guri kasta oo magaalada muqdisho ku yaallo dadka ku nool inaan garanayno gurigan yaa ku nool ee dacaasho iyo carruurteedaa ku nool oo muxuu ahay ilmo agoona meesha ku haysato gurigan yaa ku nool adeer maxaanku irahdaa jaamac oo maxaanku irahdaa ilmo muxuu ahay yaa meesha ku korsadaa ku haysta meeqo qofood waaye waa saddex wiil iyo afar gabdhooday ka koobmaan qoyskan kani shan iyo wiil iyo muxuu ahay lix gabdhood inaan tira inaan ognahay inta maxaanku irahdaa inta loo yimaado ee dacaasho le dacaasha guriga naga ijaaro maadhow yaad ahaydeen adigu gurigan adiga konton dollar lagugu jiri jiray annaga boqol konton dollar kusiinaya guriga naga ijaar muxuu ahay warkaal iyo ducaa idinku dhacday beesa halaas haddaad dhiibaysaan bal guriga ii dega maxaa guriga ka dhex socda maxaa guriga ka dhex socda maalin dambe ee dacaasho iyo ilmaheediyo qolka ku dhegan jiifay ayaa qolkan ayadoo wax lagu rakabaa wix isla qarxeen kulle ee dacaasho ilmaheedu waa ku dhinteen ama waa ku dhaawacmeen war dadka aad guriga soo degsanaysa ogow oo cidda ay yihiin iyo waxay u shaqeeyaan iyo meeshay ka soo jeedaan ogow oo maxaanku idhahdaa lacagta ay ku siinayaan ma shaqaystaan ma waalidaas iyo ma ahlo kale le ogow oo haddaad ka shakido intaad baxdo booliiska u sheeg halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wararka laga helaya degmada dahar ee gobolkaasi highland ee maamul goboleedka puntland ayaa waxa ay tilmaamayaan in xiisad xoogan ay ka taagan tahay ka gadaal markii halkaasi ay gaareen ciidamo aada u fara badan oo ka socda dhanka maamulka puntland taasoona laga baqdin qabo weerar magaaladaasi kaga yimaada dhanka maamulka somalilan oo la sheegayo in magaaladaasi ay weerar ku yihiin sida ay ku waramayaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland wasiirka xanaanada xoolaha ee maamulkaasi iyo xubno uu hogaaminaya ayaa la tilmaamay in dhowaan ay rasaas ku fureen ciidamo ka tirsan maamulka somalilan kuwaas oo u diiday inuu gudaha u gala magaaladaasi waxaana wararka haatan ay tilmaamayaan in xiisada labada dhinac ay tahay mid cirka isku sii shareereyso deegaanada haatan ay ku murusan yihiin somalilan iyo puntland iyo sidoo kale maamulka dhowaangalka ee qaatumo ayaa waxa uu yahay mid aan xaalad wanaagsaneyn wajahaya maadaama deegaanadaasi haatan ay ka taagan xiisado colaadeed oo u dhexeeya saddexda maamul wararka aynu ku helayno gobolka shabeellaha dhexe ee dalka soomaaliyana waxa ay tilmaamayaan in ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya kuwa amisom oo iskaashanaya ay kaabiga ku hayaan deegaanka cadale iyo sidoo kale raagaceele oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciidamada huwanta ay haatan kusii wajahan yihiin deegaanadaasi iyadoona deegaankaasi uu yahay meelaha farakutiriska ee haatan ay ka arrimayaan gobolkaasi maleeshiyaadka al-shabaab ee muddooyinkii lasoo dhaafay ku sugnaa deegaanada qaar ee gobolka shabeellaha dhexe wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in haatan xaalada deegaankaasi ay tahay mid aan wanaagsaneen ayadoona dadka deegaankaasi ku dhaqan durbe laga soo sheegaya in barakacay ka sameynayaan halkaasi si ayna saameyn ugu yeelan dagaalo deegaanadaasi ku dhex mara ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo isku dhinacay xoogo ka tirsan al-shabaaba dhanka kale dadka qaar ee ku dhaqan deegaanadaasi ayaa waxa ay ku waramayaan in al-shabaab kal hore intooda badan isaga bixeen deegaanadaasi ayagoona in yar ay ku hartay haatan magaalada kuwaasoo u muuqanaya kuwo iska caabin kala hortegi kara ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee kusugan kusii jeeda magaaladaasi wixii warar ee kusoo kordhan waxaad kula socon doontaan wararkeena dabba haddii allaha awoodala laga helo wararka naga soo gaaraya magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraanna waxa ay tilmaamayaan in saaki aroornimadii hore kooxo aan heybtooda la garanayno buskoolado ku hubaysan ay ku togteen gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan wadaad caan ah oo si weyn looga yaqaana magaalada beledweyne allaha u naxariistay wadaadka lagu dilay magaalada beledweyne ayaa waxaa lagu magacaabi jiray macalin wardi saalax waxa uuna ka mid ahaa mashaa'iqda soomaaliyeed ee ku dhaqan halkaasi kooxaha dilka u geystay wadaadkaasi ayaa la tilmaamay inay durba goobta isaga baxsadeen ayadoona ay gaareen halkaasi ciidamada ammaanka ee maamulka gobolka kuwaasoo aan ku guulaysan inay gacanta kusoo dhigaan rag lala xiriirinayo inay ka dambeeyeen dilka wadaadkaasi magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay u muuqanaysay mid yara hagaagaysa xaaladeeda amni inkastoo haatan ay dib ugu soo cusboonaanayaan dilalka qorshaysan ee loo geysanaya dadka waxgarka u ah bulshada iyadoona haatan laga dareemaya qalqal dhanka ammaanka ah magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan ugu dambeynna kooxda daacish ee ka dagaalamaysa dalkaasi ciraaq ayaa waxaa lasoo sheegayaa haatan in ay u jirto afartan kilomitir magaalada xarunta u ah dalka ciraaq ee baqdaad ayadoona dagaalo xoogan lagu soo qaaday lasoo sheegaya in duuleedka magaaladaasi ay ka soconayaan warbaahinta caalamiga ah ayaa waxa ay sheegayaan in xoogaga dowladda islaamiga ah ee la wareegeen magaalooyin galbeedka ka xiga baqdaad halkaas oo ay horumaro kaga sameeyeen dagaalo ka dhacay kooxda dacish ayaa waxa ay sheegatay ilaa iyo kun askari oo ciraaqiyiinah inay ku dileen dagaaladii ay kula galeen duuleedka deegaanadaasi ama magaaladaasi deegaanka amaria faluja oo afartan kilomitir u jira magaaladaasi baqdaad ayaa la tilmaamay haatan inay ku sugan yihiin kooxahani daacish xilli weli ay tahay mid sii xoogaysanayso duqeymaha ka soconaya dalkaasi ciraaq ee lagu bartilmaameedsanayo goobaha ay ka dagaalamayaan kooxaha daacish warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecel nahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh